horumarka ay dunida ka samaysay dhinaca internetka oo faa'iido weyn u horseeday nolosha aadanaha waxaa mataaneeya dhibaatooyin iyaguna la socda horumarkaasi haddaba bilowgii teknolojiyadan horumarka ballaaran ee laga sameeyey iyo dagaalka qarsoon ee internetka ayaa ah mawduuca barnaamijyo taxano ah oo aanu idiin hayno qaybtii koowaad ee barnaamijyadaasi ayaanu maanta idiin soo gudbinaynaa waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
qarnigan koob iyo labaatanaad waxaa dunidu ku tallaabsatay mid ka mid a horumarradii ugu waaweynaa abid waxaana taasi ka dhigtay in noloshii aadamuhu isku soo dhowaato isla markaana ay aqoonta la gaadhay meesha ka saarto masaafadii dheerayd ee ay dalalku isu jireen iyada oo abuurtay waxaa loogu yeedho globalisation oo noloshii aadamaha ka dhigtay tuulooyin is-ag yaalla sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii ayaa dunida loo soo bandhigay adeeg wax weyn ka beddelay qaabkii ay u noolaayeen waana adeegga aynu u naqaano world wide web ama caanka ku ah w w w dot waa furaha ay ku bilaabmaan inta badan baraha isgaadhsiinta ee aynu naqaano maxamed xaaji maxamuud waa aqoon-yahan bartay cilmiga xidhiidhka caalamiga ah iyo ammaanka dunida wuxuu sawir kooban inaga siinayaa dahfurka adeeggaas oo qayb ka ahaa ballaadhinta internetka oo markii hore ku koobnaa ciidamada maraykanka oo keliya markii sanadkii la gaadhay ama la gaadhay march labiiyo tobankeygii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii ayaa nin markaa britisha oo magaciisa la yidhaahdo tim penis lee oo ka shaqayn jiray markaa sen meel la yidhaahdo european organization for nuclear researchka ah oo qolada europeankaee baadha nuclearka baadha ee researchka ku samaysa ayaabaa helay web page kan la yidhaahdo hypertext markup language kan la yidhaahdo oo w w la yidhaahdo muxuu ahaa ama world wide website la yidhaahdo oo saddexda w ah marka waa inta badan waxaa la geliyaa waa kan aynu isticmaalnay hotmailka oo isticmaalno facebooka loo isticmaalo websiteyada kale caalamiga loo isticmaalo waa halkaa halka ugu weyne maanta inta badan laysku haystaa internetka xoogiisuna u yahay dee bulshadu ay ku shaqaysaa dhakhtar australia ku sugan ayaa qaliin ka gelaya maraykan isaga oo isgaadhsiinta internetka isticmaalaya waxaad fursad u heli inaad ogaan karto qof kasta oo qalab g b s leh haysta halka uu koonkan ka marayo dad aan wada joogin oo muuqaal ahaan u wada sheekaysanaya magaalodan oo biyaheeda ama leedkeeda laga maamulayo dhinaca internetka dhammaan waxaasi waxay qayb ka yihiin farsamada casriga ah ee xilligan ina hor yaalla cabdinaasir ismaaciil oo ku magac dheer soola waa macallin kumanaan arday dhinaca internetka wax ka bara wuxuuna ku takhasusay cilmiga computer science and electronic engineering tusaale ahaan waxyaabaha casriga oo dadka hadda aada uga yaabiya waa satellite navigatorka awal waxaa isticmaali jiray keliya ciidamada maraykanka ayaa isticmaali jiray laakiin hadda waxaad aragtaa gaari walba oo socda waa lagu soo dhisay telephone application baa lagu soo sameeyey marka commercialka ugu weyn iminka waddanka ruushka ayaa laga diraa wadamada kazakhstan iyo azerbaijan xarumo ku yaala ayaa laga diraa marka technolojiyada waana aragnay shirkadaha ugu waaweyn oo multi billion dollar businessa maanta sida facebook sida google whatsapp oo aada u fara badan inay sameeyeen waxyaalo haddii la dhihi laha toban ama shan iyo toban sano ka hor ma dhici kara hadii la dhihi laha dadkay odhan lahaayeen wax dhici kara maahan marka noloshii oo dhan baa noqotay hadda technology xawaarahan hadduu ku socdan waxaan arki doonaa waxyaabo aan is odhan doono maanta xilligan aan ku jirno two thousand fifteenka la dhihi doono lama filaan bay ahayd waxaas inay dhacaan marka teknolojiyada xawaare ayay ku socotay qof qof saadarin kalena haba yaratay majid ismaaciil ka hor intii aan adeegga internetka loo soo bandhigin adduunweynaha waxaa markii hore isticmaali jiray ciidamada maraykanka dad badan ayaa xilligan isweydiiya inay jiri karto farsamo casri ah oo dadka kale ka qarsoon oo maraykanka u gaar ah su-aashaas waxaan weydiiyey ismaaciil daahir cismaan oo ku takhasusay dhinaca ammaanka internetka iyo isgaadhsiinta isla markaana ka shaqeeya dalkan maraykanka waxaa jira mid kaloo u gaar ah maraykanka gaar ahaan maaragtay ciidamada sirdoonka iyo militariga oo la yidhaha internet two oo aanan maaragtay adduunyada kale aysan isticmaalin waxayna ku kala duwan yihin wax kale maaha waa waa speedka oo maaragtay internetka hadda la isticmaalo ilaa iyo toban gig ah, megabytes per second ayaa ugu badan maximumka oo wax lagu kala eh, transfer garayn karo laakiin internet tuuga meeshaasuuba ka bilowdaaba marka isna wuu kolle ugu imaan doonaa eh, jaamacado gaara oo yar ayaa igana isticmaala oo access loo siiyey oo research iyo waxaas ku sameeya sidoo kale isla su-aashaas waxaan weydiiyey cabdinaasir sola oo ku sugan dalka britain oh tabcan ah, waa haystaan ciidamada maraykanka ah, qaas ahaan waxaa jira ah, dhanka wasaaradooda gaashaandhigga pentagonka la yidhaahdo inay jiraan ah, qolo loogu talagalay in ay cilmi baaris ay sameeyaan oo research ay sameeyaan ah, kuwaasoo ah, ah, iminka waxay ku tala jiraan inay u isticmaalaan ah, tiknolojiyada ah, gawaarida ah, ah, dagaalada oo aan qodbo aan wadin ama ay isticmaalaan ah, robot waxa la yidhaahdo oo casriga ah oo dagaalamaya waxay doonayaan in askarta aan uga dhiman dagaalada marka technolojiyada iyo research markay sameeyaan sanado kadibna waxay soo saaraan waxyaabo dadku ay dhihi doonaan ah, waa wax runtii aada dadku uga cajabiya haddaynu usoo noqonno dhinaca internetka isaga laftigiisa ayaa aqoon badanay ku duugan tahay waxaa jira arrimo badan oo dadka caadiga ah ka qarsoon internetkan aynu caadiyan isticmaalnaa wuxuu internetka guud ka yahay labaatan boqolkiiba meelahaas hase ahaatee waxaa jira siddeetan boqolkiiba oo qarsoon internetka taas oo ah duni kale oo khiyaali ah oo ay dhex yaallaan wax waliba waxaa lagu kala gataa wax kasta oo suuq madow ah daroogada ayaa lagu kala iibsadaa halka dembiyo kala duwan lagu dhex sameeyo haddaba waa kan mar kale ismaaciil daahir cismaan oo arrintaas sawir kooban inaga siinaya internetka adduunyada inta isticmaasho oo hadda la yaqaano waa boqolkiiba labaatan waxaa jira boqolkiiba siddeetan oo loo yaqaano deep web oo aanan dadka caadiga ah aanay ay maaragtay aanay gelin eh, gelideedana ay ku adag tahay haddii ay geli lahayn xataa Eh, waana midda ay isticmaalaan nimankan eh, hackerska ah ee jabsada maaragtay eh, maaragtay shirkadaha iyo dowladaha Eh, dowlad walba oo adduunyada hadda jirtana budgetka ciidankeeda militarigeeda waxaa ku jira waxaa loo yaqaano cyber protection haddii laga soo weeraro dhinaca inta- teknolojiyada siday isku difaaci lahayd sidaas si- si lamid ahna waxay leedahay mid ayada ay wax ka weerari karto Eh, eh, j- eh, for example waxaan kugu soo qaadayaa eh, eh, khasaaraha uu eh, n- ah, kuuriyada waqooyi ay u geysatay shirkadda ugu weyn ee filmaadka samaysa iyo aaladahan et- eh, maaragtay electronicska ee sony Eh, sony combyuutareedoo dhan baa lagu abgareeyey oo la tirtiray Eh, xogag badan bay la baxeen oo emailadii servaradii emailada kala baxeen oo ay is- waa isweydaarsanayeen madaxdii sony oo ay banaanka soo dhigeen waceeb badan ay ka dhacday qaar iscasileen maaragtay qaar weli ay joogaan ay isdifaacayaan Eh, maxaan ku yidhahdaa waxay la baxeen financial maaragtay statementskii oo oo shirkadda oo hadday noqon lahayd maaragtay mushaarkii ay qaadanayeen shaqaalaha hadday noqon lahayd account numberadooda haga hadday noqon lahayd waxaan loo yaqaan social security numberka oo maaragtay meesha aan kuu sheegay oo boqolkiiba siddeetan aan la isticmaalin oo deep webka loo yaqaan lagu kala iibsado Eh, lacag gooni ay leeyihiin qoladan deep webka isticmaasha boqolkiiba siddeetan oo la yidhahdo maaragtay bitcoin money oo maxaan ku yidhahdaa halkii santi oo oo bitcoin ah ayaa wuxuu u dhigmaa saddex dollar marka eh, waa meel ay ku kulmaan kuna sheekaystaan balaayada maaragtay eh, eh, xasilooni darrada internetka o dhan meesha ay ka socoto waa meeshaas Eh, waxaad doonto adduunyadaad ka heli kartaa marka waa mm, eh, d- duni la la geli kara miya duni la geli duni aqoon u baahan galideeda waaye laakiin dad badan baa gala qaybtaas miyaan la sidee bee looga madax banaaneeyey een, maxaa la odhan jiray eh, boqolkiiba labaatan karaad sheegtay sidee u kala madax banaanyey ma ka madax banaano laakiin waa wax teknolojiya ku xiran wax loo yaqaano onion ring Eh, daqiiqad walbaba wadan baad joogtaa marka si lagu soo lagu dabagalo lagu qabto waa ad- way adkaanaysaa macnaha aynugu yeedhi karno internetka ayaa ah duni khiyaali ah oo la mid ah dunidan aynu ku nool nahay oo laga heli karo wax kasta wanaag iyo samaanba dukaamo wax walba haya iyo goobo wanaagga loogu tago ayaa ka jira si la mid ah dunidan aynu ku nool nahayna dunida khiyaaliga ah ee internetku waxay leedahay ciidamo dabagala dadka dembiyada ku dhex gala weerarro ayay dowladuhu iskaga qaadaan iyada oo dhaqaale kala duwanna lagu kala dhaco qaybta labaad ee barnaamijyadeennan taxanaha ah ayaynu kaga hadli doonaa weerarrada ka dhex dhaca dhinaca internetka iyo khasaaraha ka dhasha